Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa si rasmi ah u shaacisay natiijada ardayda imtixaanka fasalka sideedaad ee deegaanada Hirshabelle, kuwaas oo wasaaraddu ay ka qaaday kumanaan arday oo wax ka barata magaalooyinka kala duwan ee deegaanada maamulkaasi. Munaasabad lagu qabtay gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa lagu shaaciyay natiijada ardayda, gaar ahaan ardaydii kaalmaha ugu horreeya ka gashay imtixaanaadka oo sanadka natiijo wanaagsan keenay.
Kaalinta koowaad sanad dugsiyeedka fasalka sideedaad waxaa kaalinta kow galay Ridwaan Xasan Daa'uud Muuse iskuulkana waa Sheekh Xanafi celceliska uu ku baasayna waa sagaashan iyo toddobo dhibic afartan iyo saddex labo waxaa galay cabdiraxmaan cabdicasiis cali maxamed dugsiga ama iskuulka waa horseed baled weyn celceliskiisa asigana waa sagaashan iyo toddobo dhibic labaatan iyo sagaal waxaan u malaynayaa sintiyaala looga qaaday waxaan leeyahay hambalyo dhammaan kaalinta saddexaad waxaan u malaynayaa saddex arday ayaa iskula jirta waa cabaas cabaas ismaaciil maxamuud miidle horseed jowhar asigana waa sagaashan iyo lix dhibic labaatan iyo sagaal cabduqaadir cabdulaahi bashiir bisin waa buulabaley iskuulkiisa dugsiga jowhar ayuu ku yaallaa waa sagaashan iyo lix dhibic labaatan iyo sagaal sidoo kale ruweydo cumar cabdulaahi axmed sheekh xasan barsane jowhar sheekh xuseen cadde sorry sheekh xuseen cadde waaye iskuulkeeda jowhar sagaashan iyo lix celceliskeeda waa sagaashan iyo lix dhibic labaatan iyo sagaal saddexdaas ardayna waxay isula jiraan kaalinta saddexaad kaalinta afaraad laba arday ayaa isla gashay maxamed qaasim muuse xasan iskuulka waa sheekh xasan barsane jowhar ayuu ku yaallaa celceliskiisa waa sagaashan iyo shan dhibic konton iyo toddobo sidoo kale waxaa ola jira kaalinta afaraad xasan cumar yuusuf cawaale mujamac waaye asigana iskuulkiisa beledweyn sagaashan iyo shan dhibic konton iyo toddobo celceliskiisa waa intaas
hirshabelle oo ka mid a maamulada dalka ayaa waxa ay xaqiijisay qaadidda imtixaanka fasalka sideedaad oo ay u fadhiistaan ardayda wax ka barata iskuullo ku yaala magaalooyinka waaweyn iyo deegaanada kala duwan ee maamulka hirshabelle waxaana xusid mudan in sanadkan isbeddel lagu sameeyey hanaanka ashaacinta iyada oo ay kaalimaha ugu horeeya gareen arday wax ka barta magaalooyinka waaweyn ee maamulkaas